wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo istiina bisha agosto ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo herarka fimada magaalooyinka qaarkood iyo boggeena internetka v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa maanta ka dhacay magaalada beledxaawo meel makhaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxa ay kuwii nabadgiidka ahaa la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee makhaayadda ka cunteynayay oo waxa yani makasta ahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tartanka loogu jiro soo saaridda tallaalka cudurka covid inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka marka dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa faces face one iyo face two iyo face three qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka iyo nuur xasan nuur buqaari
mahadsanid sahra ugu yaraan labaiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay weerarro ay ku lug lahaayeen al-shabaab oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay soomaaliya lix qof ayaa ku dhintay siddeed kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo galabta ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedow dad magaalada degan ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxa lala beegsaday maqaayad ay dadka ku badan yihiin oo ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada beled xaawo dhinaca kalena ugu yaraan afar qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka goofguduud buuraay isaaq cali isaaq ayaa ku dhintay weerar uu ururka al-shabaab halkaasi ka geystay siday mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen idaacadda v o a weeraradan ayaa imaanaya maalin kadib markii ay ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka eliit ee ku yaala xeebta magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa soo afjaray weerarkaasi xalay iyaga oo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday laamaha amniga ayaa sheegay in ay weerarka ku dhinteen lix iyo toban qof oo ay ku jiraan shan ka tirsan maleeshiyadii weerarka soo qaaday qaramada midoobe ayaa maanta oo isniin ah si kulul u cambaaraysay weerarka lagu qaaday hotel eliit kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka belaruus ayaa ka qayb galay banaanbax ay shacabka dalkaasi uga soo horjeedaan madaxweyne alexander lukashenko shaqaalaha warshadaha ayaa ku biiray kumanaan qof oo iyana maanta hareereeyay xarunta telefishanka qaranka si ay cadaadiska ugu kordhiyaan una soo afjaraan xukunka lix iyo labaatanka sano ee uu dalkaasi ka talinayo madaxweyne lukashenko banaanbaxyada oo galay maalintii sagaalaad ayaa ka bilowday daqiiqado kadib markii uu alexander lukashenko uu guul ka sheegtay natiijada doorashadii madaxtinimo ee belaruus ka dhacday sagaalkii bishan taas oo ay qaadacday hogaamiyaha mucaaridka haweeneyda la yidhaahdo safiyadlanka tisakanoska banaanbixii maanta madaxweyne lukashenko ayaa diyaarad helikobter ah ku tegay warshad ku taalla caasimada miniski si uu taageero uu uga helo shaqaalaha warshadaha hase yeeshee ilaa iyo shan kun oo ka mid ah shaqaalaha warshadaha ayaa qaylo kala hortegay iyaga oo u sheegay inuu iscasilo madaxweyne lukashenko oo ah shan iyo lixdan sano jir ayaa u sheegay shaqaalaha in uusan marnaba ka tanasuli doonin xilka sababta keliya uu ku bixi karana ay tahay dhimashadiisa dowladda hindiya ayaa maanta sheegtay in dadka u dhintay xanuunka covid nteen ee dalkeeda ay kor u dhaafeen konton kun oo qof halka kiisaska la diiwaan geliyey ee dadka uu cudurka ku dhacay ay gaartay ku dhowaad laba dhibic shan iyo lixdan milyan oo ruux dalka hindiya oo ah wadanka labaad ee ugu dadka badan adduunyada ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay diiwaan geliyey ilaa iyo konton iyo toddoba kun sagaal boqol koob iyo siddeetan kiis oo cusub oo la xidhiira cudursidaha coronavirus hindiya hadda waa dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan cudurka covid nteen guud ahaan caalamka wuxuu kusoo xigaa dalalka baraaziil iyo maraykanka wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa sheegtay in cudurka uu hadda si aad ah ugu sii fidayo min magaalo ilaa iyo tuulo guud ahaan waddanka hindiya dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmed
mahadsanid nuur bukhaari oo inoo akhrinaya warkii dunida ilaa hadda inta la xaqiijiyey lix qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay ilaa sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday makhaayad ku taalla suuqa xoolaha ee magaalada beled xaawo ee gobolka gadow mas-uuliyiinta degmada beled xaawo oo la hadlay v o eda ayaa weerarka ku eedeeyey kooxda al-shabaab haddaba qaabkii uu qaraxa u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa gudoomiyaha degmada beled xaawo axmed barre cabdulaahi waxauu uga warramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed walaal meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxay ay kuwii nabadgiidka ah la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ahaa ee maqaayadda ka cunteynayay oo waxa yani makas makasta ahay oo aanan ciidan dowladeedna ahayn iyo xataa caruur yar yar oo makas ah ku dhaawacan marka sidaas bay wax u dhaceen maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa
waxaa ka dhashay ilaa lix ruux oo haween afar haween ah iyo laba nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunaya dhaawacana dhaawacana ilaa sideed ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo cagaarka suuqa xoolaha dadkii joogay oo maqaayadda wixii ag joog joogay ah
qaraxa nooce ayuu ahaa haddii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka hesheen dirsada ayay dirsaday u saareen dirsaday u saareen saa u malaynayno gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan u malaynaynaa markii aan meesha ku aragnay sidaas buu ahaa dhibka marka waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray makhaayadda maqaayadda inay ku dul xireen baan u malaynayna xaalad inay weelgeliyeen wallaahi ma naqaano goobta la beegsaday ee makhaayadda maxaad is leedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd ma dad dowladdaa joogay maxay kula tahay halo waxa dawlada ma joogay shacab masaakiina ay naaga iyo caruurtii dadki suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaaday wax dawladda aan dhihi karin hal qof oo dawlada ma joogin marka shacabka ungumaadkiisay ka mid tahay shacabka ay ay boogahayaan oo dhacahayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fakirna ma naqaan xaaladda marka sideedan qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
wiil iyo gabar baa ugu daran inta kale waxaa moodaa inay iska roon yihiin laakiin wiilkii iyo gabadhii meesha maqalkii fadhiyey baa ugu daran xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay a in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii nagu soo cuslaadana guddaan ay kasoo sheegeen hadda waxa dhibahoos zaa'id oo aan dhacno waa culeys zaa'id waa jiraan laakiin waa la meel unbaa kolley isbitaalka weynkan baa la geenaya labada qof oo ugu daran insha allah beryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka gedo shalay qarax baa ka dhacay inta udhexeysa iyo doolow maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan kuwaa nabadiidka haddee mar walba meel unbay taarget gareeyaan waa un noocyadoodii dhibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka rayidka waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka dadka ugu tabarta yar oo maqaayad yani suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariislaawayaal yihiin unbaa yaa muuqato wax kaloo hadda aan ku fasiri karno ma jirto ama wax kaloon hadda dhihi karno ma jirto waa un naxariis la-aantii ay samayn jireen mid ka mid ah xaaladda waa sidee hadda waa degantahay maasha allah alxamdulilah wax kale oo hadda dhibaa ma jiraan waa aad iyo aad bay u fiican gudoomiyaha degmada beled xaabo axmed bare ducaale oo u waramayey khadar maxamuud xareed dhinaca kalena khasaare nafeed ayaa ka dhashay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buuray oo soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa haddaba faahfaahinta warkan noo hayo dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofguduud buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weerareen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa labada askari ee geeriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacya qaraxyo kale kaasi oo ay ku geeriyoodeen guddoomiyaha deegaanka goofgaduud isaaq cali isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi goofgaduud xasan bako kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarka ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan aadan kuusanow ilka case oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka goofgaduud buuraay oo aan khadka teleefoonka kula xidhiiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay degan tahay islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka goofgaduud buuraay deegaanka goofgaduud waxa uu soddon kilomitir u jiraa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
gudigii loo xilsaaray fatahaadii magaalada qarno ee bishii abriil ee sanadkan ayaa bilaabay markii ugu horreysay qaybinta raashin iyo lacago la siinayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay fatahaadda wariyaha v o da faadimo yaasiin jaamac ayaa waxay arrintaasi ka wareysatay sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah xubnaha guddigaasi waxayna ugu horrey weydiisay sida ay u qorsheeyeen inay wax u qaybiyaan iyo tirada dadka ay wax gaarsiinayaan runtii shaqo dheer baan gelinay lacagtan iyo sida loo qoondayn lahaa waxaanu ganacsatada u qaybinay shan qaybood ganacsatada yaryar oo waratada iyo caanaha iyo khudaarta iyo dukaamada yaryar ah ganacsatada iyaga xoogaa ka waaweyn kuwo kaloo iyaguna meel dhexaad ah kuwo iyaguna kasii sarreeya iyo ganacsatada ugu waaweyn maxaad ku bilowdeen maanta waxaanu ku bilownay maanta ganacsatadii danyarta ahayd laba boqol oo ka mid ah oo aanu siinay lacago kala duwan iyo qof walba shan kiisho raashina dadkii laga dhintay oo taqriiban waxaan umraa ilaa sideed qof gaaraya iyagana waxaan siin doonaa lacag berri ama saa dambe haddii ilahi subxana watacaala ka raalli noqdo
maxaa u qoondayseen qofkii qofka dadka laga dhintay qof kasta oo dhintay toban kun oo dollar baa laga bixinaya insha allah waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey dad badan oo guryahoodii ka barakacay tiro intee leeg ayaad guryahaas ku qiyaasteen amaama guddigu soo hubiyey guryaha waxyeeloobay waa soo tira koobnay waa kontomeeyo guri gurguri baan u tagnay sawiraan ka qaadnay dee mid mid waana dhaafi karaa laakiin kontameeyo guri weeye goobaha ganacsiga goob ganacsi oo duntay de waa laga yaba sharikada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga haddaan u baahnayn waa laga yaabaa laakiin kontameeyo guri ayaan soo tira koobnay iyagana waa noo qiimaysan yihiin mid walba qiimayn baanu siin doonaa sida aan ganacsatada yeelnay ganacsatada sidee u qiimaysan qof walba hantidii ka dhuntay in wuxuun loo celiyo waxaan samaynay formula aan ku soo saarno marka hore qofka guddi baa la saaray guddigaas ayaa wuxuu soo qoray qofka hantida uu haysto iyo wax ka khasaaray marka waxaan isu miisaanay qofkan khasaaraha gaaray hantida uu haysto baan isu miisaanay maalan qof baa waxaa ka lumay kun doolar waxaa laga yaabaa in kun doolar la siiyo mid kalea laga yaabaa inuu maxaa yeele waxaa kunkaa doolar loo siinayaa kunkaas doolar buuba haystay lacag kale ma haysan midna waxaa laga yaabaa in kun doolar ka dhunto laakiin boqol kun uu haystay oo saddex boqoloo doolar la siiyo marka waxaa la isu fiirinaya qofka maxaa ka lumay muxuu haystaa duruuftiisa halkaasaa waxaa laga dhalinaya guddigu ka dhalinaya wixii la siin lahaa dadka maanta wax loo qaybiyey waa dadkii ganacsatada ahaa ee kuma jiraan miyaa dadkii guryuhu ka burbureen maya waa ganacsatadii guryaha waxyeeloobay waa diiwaan gelinay waa u gudbi doonaa dadka baabuurta wax ka noqdeen waa diiwaan gelinay waa u gudbi doonaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa waa dadkii ganacsatada ahaa ayaan waxaan siinaynaa ciwad celin kun iyo afar boqoloo qof ayaad sheegtay in wax la gaarsiin doono oo ganacsato yaryar kuwa waaweyn iyo kuwa dhexe ah marka ma kun iyo afartaa boqol ayay ka koobnaayeen dadku maya dadku waa badnaayeen qaar badan oo waxaa jira dee aan aan markaa mudnayn in wax la siiyo aan waxba gaarin waxa waa kala saarnay dad waxaa jiray xataa laba laba jeer isqoray waxaa waa kala hufnay marka waxaa laga yaabaa dadkan waa dadkii aanu si dhaba u soo xilnay qof walba sidaad aragtay documenti baan ka samaynay sawirkiisaan ku dhejinay waa hubinay sidaasaanu wax ku siinaynaa dadkaas kun iyo afartan boqol ku dhow waa imise lacagtaa ugu talagashay taqriiban lacag milyan ka badan ayaa dadkaa loo qaybin doonaa insha allah lacagtaas yaa bixiyey lacagtaa waxaa ku deeqay dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba dibadaha wadanka gudihiisa dowladda federaalka laftigeeda ka mid ah kulli waa laga wada qayb qaatay imise ayayna ku qaadatay ururinta lacagtaasu
muddo dheer bay qaadatay waad garanaysaa siddeed iyo labaatankiiba daad ku dhacay sagaal iyo labaatankiiba madaxweynaha guddi buu magacaabay ilaa haddeer waa wadnay marka waa taqriiban muddo dhowr bilood ah
hadda weli ma socotaa maya hadda lama ururiyo waxaan qaybinayna intii diyaarin baan ku jirnay hadda lacagtii baan qaybinaynaa marka waa guddi noocaa ah guddiga qaybinaya lacagta ama hawshaan qabtay gudigu markii hore guddi weyn buu ahaa oo madaxweynuhu uu magacaabay oo dowladda culummada ganacsato acyaan kale isugu jira annaga waxaan ahayn guddigii dhaqaalaha marka guddigii kale hawlihiisa waa dhammaatay waxaa hadda shaqadooda waa guddigii dhaqaalaha maanta si wanaagsan bay noogu soo gabagabowday alxamdulilahi rabbilcaalamiin afarta beri oo soo socotana waa wadaynaa haddii ilahay ka raalli noqdo haddii daad kala yimaado wax ka hortaga oo guddigaani uu shaqo ku leeyahay ma jirtaa taas runtii horta arrinta daadka waa hawl dowladeed waxaa loo saaray injineero injineerada daraasay sameeyeen daraasadii dowladdu waa loo soo gudbiyey waa la sugayaa lacagta la ururiyeyna markaan faadumay waynu soo bandhigi doonaa laba milyan iyo lix boqol iyo sagaashan iyo kow kun iyo boqolaal weeye qaybna dadkaa lagu celinaya qaybna biyaha loogu talagelaya marka markay daraasaddu soo dhammaato oo dowladdu u soo qalab qaadato ayaa iyadana xilligeeda laga warbixin doonaa waxaa jira guryo badan oo uu daadku waxyeeleeyey dad badan oo guryahoodii ka barakacay tire intee leeg ayaad guryahaas ku qiyaasteen amaama guddigu soo hubiyey Eh, guryaha waxyeeloobay waa soo tira koobnay waa kontomeeyo guri gurguri baan u tagnay sawiraan ka qaadnay En, de mid mid waan dhaafi karaa laakiin kontomeeyo guri weeye Goobaha ganacsiga En, eh, goobaha ganacsiga goob ganacsi oo duntay de waa laga yaaba shirkada waaweyn iyo wax ka dumeen oo iyaga haddaan u baahnayn waa laga yaabaa En, marka laak- la- laakiin kontomeeyo guri ayaan soo tira koobnay iyagana waa noo qiimaysan yihiin mid walba qiimayn baanu siin doonaa sida aan ganacsada yeelnay sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo u warameeyey faadumo yaasin jaamac
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna ku soo dhowaada xubintii ilayska v o eda oo uu soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan xanuunka covid-19 ee dunida aafeeyey ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan kow iyo labaatan milyan oo qof waxaana u dhintay ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horreeyey laga soo sheegay magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii diseembar ee sanadkii kii uu fayruskan gaaray ilaa iyo laba boqol iyo toban waddan iyo dagaano madax bannaan oo dunida ku yaala waxa uu wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii dhaqaalihii isu socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo dunidu waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago in ka badan qyokonton tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortagga xanuunkan toddobaadkii tegayna dalka ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horreeyey ee hela tallaalka inkastoo ay reer galbeed ku dhaliileen habraaca loo maray doctor maxamed aadan cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee king county ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka waxaan weydiiyey tallaalka ugu rajada fiican dalkan maraykanka moderna terabiotics ayaa hawshaa ku mashquulsan lacag badan baa loo qoondeeyey waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo january haddaanu ahaynba sanadkan dhammaadkiisa waa gartay goormaa la filan karaa marka inay diyaar noqdaan tallaalada covid waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee dhammaadkiisa iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo broses dhan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo toban sano tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa toban sana ugu yar caadiyan tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda soo marray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxaa la dhihi jiray ee qaamow qashiirka ee maamiska ah afar sana lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso loogu keeni lahaa maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka noloshii caafimaadkii buu burburiyey waxaana la doonayaa in dhaqso looga gudbo dalalka yurub shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka covid laakiin doctor cabdicasiis maxamed cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda i o m xubinna ka ah guddiga la dagaalanka covid ee soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo london ku sugan ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa haddii dadkan si daacada hadday u shiraan iskaashadaan wax allaal wax dhaqaale geliyaan talaalkan waa lasoo saari karaa aniga saa aaminsana laakiin wuxuu rabaa waddan walba oo yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag ugu yeesho taas waa dhib ka taagay adduunka waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa saddexda kambani oo germany francia iyo italy ah waxaa soo raaca oxford university ayagana xiriir lala gruubadaas soo saarista tallaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer laakiin tallaalka covid waxa uu ku socdaa xawli kayrulcaadi ah haddaba waxa xeerarkii ay tallaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin waxaa barnaamijka elayska u sharaxay doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee henebin county ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ahna brofesor wax ka dhiga qaybta caafimaadka ee jaamacadda minnesota xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado mararka qaarkood toban sano gaadha marka wuxuu heerku ahaa marka hore inaad doorato taargetkii inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta inaad intaa marka hore samayso dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore oo ay ti dadka xayawaanka lagu tijaabiyo dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka marka dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa faces face one iyo face two iyo face three marka face one iyo face two iyo face three aynu ka maqlo idaacadaha waxaa ka horeeya howl badan oo shaybaarka lagu samaynayo dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay difaacii laga rabay iyo inuu xagga ammaanka safe yahay dabeetana waxaa loo imanayaa tallaabada labaad oo ah in dad yar gruub yar waa face one marka face one-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy dad caafimaad qaba oo mutadawiciina ayaa lagu tijaabinayaa tallaalkii iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xaddiga ama dowska oo qofka u baahnaan doono marka waxaa la sameeyaa wax iskusi isku xigxigtaa loo kordhiyaa marka waxaa la siinayaa qiyaas maanta waxay soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhow la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisaba marka waa faceka koowaad oo face one la yidhaahdo face oneka markaas waa dad yar oo volunteera oo inta badan caafimaad qabo ayaa lagu tijaabiyaa faceka labaadna markaa waxaa la samaynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay ammaan oo safe ma yahay tallaalkani iyo ma keenayaa difaacii laga rabay marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qabaa lagu eegay iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa faceka labaad dabeetana faceka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana tallaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwana dacdoodu kala duwan tahay jandarkoodu ama lab dadig caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo ego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa markaasaa dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa marka kale la gaadho sidaasaa berigii hore loo samayn jiray marka marka stateska face three-ga la dhameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama de kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaankumka ama millionska soo saari lahaabaa loo gudbinayaa taas waxay ahayd waddo dheer laakiin hadda hadda laakiin maadaama oo aan la haysan wakti intaa dheer u xanuunkii farakula ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii tallaalka loo samayn jiray tallaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli tallaal samayntii sanadaha qaadan jirtay iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteeda xawli la mid ah wax badan baa laga bedelay waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qaybta animal studies la yidhaahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu tijaabiyo iminka wakti badan oo la suga lama hayo waxaa si isla isla wakti la socodsiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayey iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiibaa mar la wada bilaabayaa iminka sababta ay berigii hore in intaa la kala dambaysiye ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma raba inuu sameeyo de- malaayiin eh, dawis oo tallaala haddii aanay hubin inay wax tarayaan oo dee hadhow laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambaniyadii talaalka samayn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkani caalamkii ku hayo waxaa layidhi riskiga qaata ama en- en ku- ku- ku- ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda maraykanka oo kale en- en iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixiyeen ay dhahdeen haddii uu talaalkani so- socon waayo idinku khasaari maysaan khasaaraha waa idinla qaybsanaa marka taasi waa ta koowaada isbedeshay in en wixii istab istabka tallaaba tallaabada isku xigta loo samayn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo oo xataa waxba dhici karta iyadoo animal eh, kii xayawaanka lagu tijaabinaya aanay weli gaadhin intii dadka lagu tijaabinayaba ay dhammaato runtii information information dhaqsaana la helo ta kale ee iyadana en in iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu en, ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo samayn jiray oo berigii hore talaalka eh, sida uu loo samayn jiray waxa ugu badnayd in eh, in loo same- in la sameeyo eh, en, viruskii ama jeermiskii laftiisii oo ama yaro dhintay la- la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hidasidayaasha waxaan d n a ga ama en, r n a ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka tallaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaacay kenyan uu ka badnaado waxaa ka mida tallaalada in mid eh, r n a da eh, hidasidayaasha r n a ga la yidhaahdo iyo d n a ga ayaa waxaa en, lagu tallaalayaa jidhka biniaadamka saliska unugyada biniaadamka lagu tallaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg viruskii koronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo viruskii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virusta u egay ay jirkeenni samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa eh, kaasi waxaa iyadana la samayn karaa in en, wax en, la yidhaahdo in lagu rido d n a gii fariinta siday hidasidihii ayaa lagu dhex ridayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin viruskii baa la barayaa inay samayso wixii u ekaa qoloftii sare ee ku dahaarnayd coronaviruska oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa dabeetana viruskii baa qofka lagu mudayaa jidhkeenu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay dabeetana difaac buu samaysanayaa marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aada uga duwan sidii tallaalada berigii hore loo samayn jiray ayaa hadda en, loo sameeyaa waa waa gartay marka maraykanka eh, aad fiiriso eh, rajada laga qabo in talaal la helay iyo wakhtiga la filayo dayleeg tahay Eh, waa su-aal wanaagsan weeyaan colaadow En, tallaal horta runtii tallaal rajada laga qabaa way dhowdahay baan odhan karaa iminka maadaama oo en, dee culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo samayn jiray waxa diyaarahoo iminka ku jira en, pipelineka kusoo jira ilaa boqol iyo konton tallaal candidate waxaa la yidhahdaa vaccine candidate us- u sharaxan ama u tartamaya inay tallaal laga dhigo ilaa en, dhowr iyo toban ka mida ayaa soo gaaray fayska labaad ama saddexaad oo fays watuga iyo fays triga ah waa caalamka oo dhan maraykanka en, k- kambani la yidhaahdo moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan en, fayskii saddexaad en, rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha labiyo tobnaad ee sanadkan ay tallaal eh, soo saaraan waxaa iyaguna jira en, en, tallaal kale oo ingiriiska en, jaamacadda oxford la yidhaahdo ay lug leedahay waxaa jira en, ruushka oo iyagu already mid en, sooba saaray ruushka oo laleeyahay waa la degdegteen en, china iyada kudeeda qaar baa diyaara oo fayskii saddexaad maraya marka tallaalo badan baa soo socda oo caalamka ku jira waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga wadankan maraykanka ama en, dhinacan en, ee galbeedku qabowga yahay ee ee- ee ay cudurada kale ee fayrasyadu keenaan soo bataan inuu la bilaabmaa la filayaa haddiiba ay soo baxaan eh, tallaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira dadka sidee loogu qancin karaa marka inay qaataan oo oo ay- oo tallaalkii u degdegaan oo ay qaataan horta wa- waa su-aal wanaagsan weeyaan colaadow En, eh, runtii de wadamadan reer galbeedka ee aadka u aafeeyey ee dhibaato badani ku timi ee laga yaabo en, qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu en, qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badani ka gaadhay runtii waxay dareemeen en, xanuunka dhibaatadiisa oo u malayn maayo inay dhibaato badani ka iman doonto in ay aqbalaan in eh, la siiyo tallaalka laakiin waxaa kolleyba ay howl badani ka iman doontaa wadamada en, uu ka mid yahay dhulkeeni uu ka mid yahay ama wadamada kale afrikaanka ee aanay dhimashada aada ugu badnayn ayaa eh, laga yaabaa inay en, u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan sida ay qabaan khubarada caafimaadka xitaa haddii lasoo saaro oo la ansixiyo talaalka covid waxaa horyaala caqabado badan oo adkayn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro waxaa ka mid ah soo saaristad cadad badan oo tallaalka ah oo dunida ku filan gaarsiinta dunida oo dhan go-aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo tallaalka iyo sicirka lagu suuqgeynayo doctor cabdulcasiis maxamed cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo tallaalka oo ay ka faa'iidaysato inaan been isku sheegno ma ahan wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh special wadamada soo saartay hadda kasoo qaad talyaaniga wuxuu dalbaday lixdan milyan ingiriiska kuna wuxuu dalbaday saddex boqoloo milyan oo doos ingiriiska iska dhama lixdan toddobaatan milyan ma dhama waayo saddex boqol u dalbaday waxaan garanaha waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iibiyo inuu rabo in kale ruushka wixiisa isagaa samaysay intuu dalbaday lama oga wixii ka dambe doona lama yaqaan laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid ah america hundred milyan dalbadeen ingiriiska sidoo kale jermal boqol milyan boqol iyo konton milyan dalbad faransha boqol milyan talyaaniga boqol milyan kuwaas oo ka mid a kambaleysa soo saaraya iskale ayaga priority galayaan iyo wixii kale oo lacag leh laakiin waxaan biliifgelisanaa oo laisku raacay wadamada reer galbeedka haddaan la daawin wadamada fakriga africa iyo asia cudurkan inuu ayagu ku ima markale usoo noqon karo marka waxa waaye waxaa loola dagaalami doona cudurkan sidii loogu dagaalamay cudurka la dhahayo maxaa la soomaalida dhahan furuq oo kale iyo furuq oo kale waa la waa la eliminaareeyey waayo adduunka dhan baa loola dagaalamay marka waxaa rajaynaya eliminationka lagu sameeya cudurkaasi kole kan lagu sameeya waayo kan waa very serious intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista talaalka xanuunka covid iyo halka uu marayo barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkanna idinkala socodsiiya anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ilayska v o eda uu nala socodsiinaya maxamed colaad xasanna intaasi ayaan kaga gudbaynaa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoogsitada ka xamaalata gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya oo ka cabanaya xaalado adag oo nololeed oo soo wajahay sababo la xidhiira cudurka koronavirus waxaad kaloo maqli doontaan haweenka barakacayaasha ah ee ku sugan xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya shaqa la'aan baahsan oo haysata kadib markii saamayn adag uu ku yeeshay cudurka covid shaqooyinkii ay ka heli jireen qaybaha kala duwan ee muqdisho kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeenna ka marnay aynu ku horraynay haweenka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan shaqola'aan baahsan maadaama shaqooyinkii xoogsiga ahaa ee ay ka heli jireen magaalada muqdisho uu saameyn ku yeesha cudurka covid qaar ka mid a dumarkaasi ayaa sheegaya in noloshoodu ay haatan aad u liidato ayaan cali maxamed oo ku nool kaamka ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa xaaladda shaqola'aanta waxay uga warantay wariyaha v o a cabdicasiis barrow bismillaahi raxmaan raxiim shaqo la-aan zaa'id ee waana haysataa adaayo dharaa lasoo dhaqi jir dadkii dhana khasaalad wada keensteen meel laga shaqaynayo oo maanta la aadayo ma jirto guryaha lagu wada juraa wax hadda aan qabahoona male odaygay habartii kuli waa la wada fadhiyaa walax hadda aan aadoona male walax shaqo abuur haddii noolahay diyaaraan unahay wax al wixii ay noo hayso inay noo keentaan runaa dowladda wax hadda aan haysano ma jirto dhardhaqoo waa soo daalne dadkii dhan khasaaladaa ii taal aan dhaqoo ma rabi khasaaladaa ii taal meel walba saasaa la dhahoyaa hurjoogan iskanaay wax aan hayno male caruurtii waxbarasho la-aan haddaay dugsiga macalinkaal hal doolaraan isku kedareenaan sii heeni hadda wax aan u hayno male macalinkiina waxaas dhahay haddii lacag la ii heleenin ilmihiina guryaha ku cishta
shaqooyinka aad qaban jirtay ee xoogsiga ah yaad ku maarayn jirta adiga wallaahi mar nyaanya iska gadaay mar dhaqoobaan aadaay wax hadda aan ku maareehay oo ani meel ii saarnaay ma jirin maanta nyaanyada haddii soo gado wixin ka hela dibkaan ku shidahay maalin dhaqoobaan aadaay intaas bisaan aadee maa hadda wax ii- meel ii saarnay oon aadi jir ma laheeno maalin walba iska wareegaya xamar dhexdeed
marka shaqadaas aad qabanaysa xoogsiga ah yaa ku noolaa oo dhaqaalaha kaa soo gala aad ku quudin jirtay haddii aan dhinaca kale u dhigo qoyskaada mise ayay ka kooban yihiin toban ruuxan ka koobanna iyo intay hooyaday oo waayeel ahaa joogto intaasba anaa macnahaas wixii u fuufa ilaaha u maqnay kasaku anaa u maqnay odigan marmar badiilow iska qaadaa margeedow kuu soo wadaa wuxuu leeyahay walax aan soo qabta malgod waxaan usoo faagaan soo waay marne anaa dhaqoogas iska aaday dhaqoogin bishan kul lama guryaa iskaaga jirnaa wax aan qabano maleh
waan gartay markaadii hore xaggee ka soo barakacday ee noloshaadii barakaca ka horna had- ee aad noo sawirto sidee bay ahayd maasha allah noloshii gobolka shabeellaha hoosaan kasoo barakacay degmada janaale beeraleyan ahay waa shaqaysahay beerahan xoolaan dhaqahay beerahan ka shaqayhay laakiin saa inta u imaada noloshii wax weynaba hoos u naaqusta
Een, janaale oo ah magaalo beeraha caan ku ah oo eh, khudradda ka soo baxdana meelo ka mida soomaaliya ay muqdisho ka mid tahay la keeni jiray waxaad ii sheegtay inaad beeraha ka shaqaynaysay markii aad ka soo tagtay janaale noloshaada sideebay isku beddeshay janaal markaan kasoo tago noloshii waxaa isku bedeshay maalintii ugu horeysa oo intaan imaada gabadhan xaliimyari ayna soo aruuriso horta meel oo kaalay iska seexda meeshaan iska jooga intaan wax ka helaysin ayna tiray ka soko suwixii inteebaa la aadaa anakoo isbuuc wareersanoo meelaha la aadaya dadkii naga horeeya waxaan dhaan xoogaa haynaa wax ma haysanay bal meel noo fiiriya dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qax shiikhaal aad mar madiino aad mar inta aad mar iska lugaay mar bia lagu kun u hel intaas baa aan iskaga sii soconay bishan shan miya lix miya intiin waa la la'yaab eberaan joognaa ilaahayaa agtiisa wax ka sugownaa waa iska fidhinaa suuxii ciyaal gadii oo hal kiilo bariis loo helay iyo kuwa isku garaacayaan haddana cabadiya dee wax uu shiday kalan biyo iskasii iska seexi waa haad kale ma leh Een, markaadii hore markay janaale maxaad uga soo carartay haddii aad nolol fiican markii hore ku haysatay sababta aad uga soo tagtay maxay ahayd sababtan ugu soo tagay waxaa waaye meesha anoo nabadgelyo iska qabo iska jooga daayayba guryaheyd iska joo beeraheyd iska aadaya madaaficiyo hadhihin hoobiye hadhihin haddana go-doon waxaa la gala hataa baawurtii janaal kasoo oo xamar ka baxdo janaal inay laamiga tagoonin go-doon zaa'id ahaa dhexda loogu jiro fasahaad biyo go-doon beerahii wax ka baxaaya male ber beerahii lagu aada beerahii haddii aad garaactaana ku yaalo xoolihii caanahooda haddaa soo qaadatad suuqa keentid biraa ku godaysid male meel soo gudbiyaysid male cariirigaas aaweed iyo intay madaaficidaas laisku garaacay aaweedan usoo baxnay
marka een, noloshan barakaca ah goorma ayaad isdhihi kartaa ama isleedahay ood qorsheynaysaa inaad ka baxdo weji aad ka baxaysana ma- uga baxaysana makuu muuqdaa wallaahi hadda nabadgelyo horta meeshaan ugu naqdo oo hooygayga ugu hooydo hadda aan u naqda waayo guri aan ku naqdo mahay gurigii madaaficiyaa ku dhacday ee ciddii aan uga soo tagay qaar ilaahay aa u sabab waa ku baxeen ciddii kalena iskaaga nooshaa hal ruuxaa ku nool halkii ruuxne asaab waxaas cuno la-iyo hadda ani haddii ku darsamo ciyaalkii aan ku darsamo meelaan hadda hooy aan u aado ma leh laakiin inaan ka baxo barkacaan guryahayga aan u laabto beerahayga aan aado aad iyo aad aan u jeclaha waayo noloshaanaan ka baxaaba Een, waan gartay ee, dad fara badan oo aan si wanaagsan u garan karin nolosha dhabta ee xeryaha barakaca ka jira haddii la yidhaahdo u sawir maxaad ugu tilmaami lahayd nolosha halkan ka taalla adigoo barbar dhigi kara ama barbar dhigaya noloshaadii hore Ee, horta ilaahay dartiis qofka u sabro gurigiisa iskaga soo hooyda waa ee, wax oo aad iyo aad loo baahan yahay laakiin ilmahii markii suuxi maanta xabad ma soo helin wax ma haya ilmo aan yeelayninaa jirto guryihii ku nool haddaay beeraha wax laga soo guray xoolaha loo maali jirmaho hadda laakiin wax maanta kiilo bariis ee ma haayo hooyoy walaxaan soo waaye bal dhawr kacsuno aan dukun ilaahay aan tuugno markii la dhahay cunugii waa kugu dheganya maradu kugu dheganya waa oynoya badar wuu oynoya marka he ilaahay koley wixii ninkii muslim oo ilaahay wax u dhiibi ninkii naga roondis wax noo keena aad iyo aadaan u jecelnaa inaa guryahayn haddaan laabasho ay noo noqotan aad iyo aadaan u rabnaa wixii ilaahay noo qadaray inaan ku noolaanaan jecelnaa Een, si aad barakaca uga baxdaan haddii lagu weydiiyo xalka ah een, maxaa suuragala deegaankaadii in laga sameeyo si aad u laabato maxaa talaad bixin lahayd deegaankii haddii nabadgelyo lagu helo in shaqo la ii abuuro in beerahaygi wax een, hal mar fasalkii maalgelin la ii siiyo aad iyo aadaan u jeclaa laakiin hadda nabadgelyo oo magaaladii loogu laabta hadda ii muuqda ma ujeedi
haddii marka beerahaasi maalgelin lagugu sameeyo uu oo nabadgelyada laga shaqeeyo waa suuragal inaad laabato Aa, si fiicana u laabaha haddii nabadgelyo la helo beerahayga shaqo abuur la iigu sameeyo xoolihii iga dhammaadeen walax la ii abuuro aad i aadaan u jeclaa in la ilaabiyo aan naqdo guryahaygana la ii dhiso nabadgelyana ilaahay agtiisa haddin ka helno maasha allah aad i aadaan ugu qanacsannah waa rabaa ugu dambeyn fariintaada aad u dirayso dowladda soomaaliya ee dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya oo ku aadan nolosha maanta aad adigii caruurtaada ku jirtaan maxay tahay wallaahi horta nolosha caruurteydana aan ku jirno waxawaaye dowladda soomaaliya inay naga soo gaaraan wax al waxay haayaan horta si degdeg inay nagu soo gaarsiiyaan ilaan wadankii dhan coronavirus ahaa meel walba aad tagto iga siko coronavirus aa socda iga siko iga siko aa lagu leeyahay wax hadda oo nolol aan u aadna iyo meelaan u aadna shaqo abuuro maanta far noogu jiro dhanba ma jiran ninkii dowladda soomaaliyeed waxaan jecelnahay inay naga soo gaaraan waxba shaqo abuur ha noqoto wax noola siihay ha noqoto si degdeg wixii ilaahay u soo dhiibi inay noo soo dhiibaan intaasaan ka rajeeyaa dowladda soomaaliyeed iyo ninkii muslim ah taasi waxay ahayd ayaan cali maxamed oo ku nool xerada barakacayaasha ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna u waramaysay wariyaha v o a cabdicasiis barrow dhegeystayaal waxaan ugu soo maqan xaaladda xoogsitada ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya dhadhaab balse haatan waxaynu ku nasanaynaa codadka baxsan ee fanaaniinta maryan mursal ciise iyo allaha u naxariista maxamed salaybaan tubeec
bugta lagu abaarsado taranka iyo uumiga haddaan reerka laga harin howlaha ku riiqme bugta lagu abaarsado taranka iyo uumiga haddaan reerka laga harin howlaha ku riiqme nafsaygaa ku raacdee waarune waarune adna hayga rowdee nafsaygaa ku raacdee waarune waarune adna hayga rooree
sugay taagsaday markuu dhalo damadkiisa maalo baahida karaysa geerimay ninkii sugay taagsaday markuu dhalo damadkiisa maalo baahida karaysa naqtayda ku raacdee waarune waarune adnahayga rore naqtayda ku raacdee waarune waarune adnahayga rore
Awraar la raaciyo raad ma laha beenku qalbigaan rigrigoy bay ruuxayaan mahmaadu awraar la raaciyo raad ma laha beenku qalbigaan rigrigoy bay ruuxayaan mahmaadu taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin talagaan la rogin waa lagu rafaadaa
rasamalka guurkiyo raaxada adduunyada raalliya ninkii helaa raganima ku faane rasamalka guurkiyo raaxada adduunyada raalliya ninkii helaa raganima ku faane naqtaydaa ku raacdee waarune waarune adnahayga naqtaydaa ku raacdee waarune waarune adnahayga
rag waa xila bilaaliyo gesi rooxa deeqe midatay rabaa oge kala reebo faallada rag waa xila bilaaliyo gesi rooxa deeqe midatay rabaa oge kala reebo faallada taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin taladaan la rogin waa lagu rafaadaa Talagaan la rogin Talagaan la rogin Waa lagu rafaa
weli waxaad nagala socotaan v owe oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhadhaab xoogsatada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya ee ka shaqaysta ee ku shaqaysta gaaridameerada ayaa ka warbixiyey xaalado adag oo ay ku shaqeeyaan xilli dhaqaalo xumo xoogan ay ka jirto suuqyada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab xoogsatadan ayaa meelo fogfog u doonan jiray xabada dabka lagu shito iyo tiirarka guryaha lagu dhisto waxaana ay tilmaamayeen in haatan xaalado adag ay soo wajaheen wariyaha v o a cabdisalaam salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab
dadka qaxootigu kuwa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa qaarkood waxay yihiin kuwo qabta shaqooyin adag si ay u soo saaraan biilasha reerahooda xeryaha waxaa ku nool waalidiin badan oo ku xamaasha kareetada ama gaaridamaarka kuwaas oo meela fofog ka doona geedaha guryaha lagu dhisto xaabada iyo dhuxusha dadkan ku shaqaysto gaaridameerka ayaa dhibaato badan ku qaba shaqadan adag iyagoo sheegay inay tahay nolol aad u adag misna aan kaafin karin nolosha qoysaskooda
marka adduunka maxaa jira waxaasaa na dhibhaya halka algoon waxaa ka keenay ilaa dhibka aan soo maray haddaan xaabada haddaan qaxootiga dadweynaha aan loola imaaday dhaqaale ay kuga taana iga la'yihin baashi dhibkaan ku soo maray halka aan keenay qaxooti aan keenay toban bilyan halka in iska taagnaato baashi oo wax iga taba aan waaye waa yahay maxamed waxaad ku nooshahay xerada qaxootiga dhagaxley in ka badan shan iyo labaatan sano sidaad sheegtay waxaad ku xamaalinaysaa kareetada ama gaardamaarka bal waxyaabaha aad doontaan oo dhirta duurka aad ka doontaan maxay tahay bal sharaxaad badan si dadweynaha ku dhegaysanayo aba waxaa ka mid eh xaabada qoryaha la dhaho engegan oo dabka lagu shitaan doonaa maxaan doonaa geedaha qoryan oo mataqaanta oo guryaha lagu dhiso marka guryihii geedaha lagu dhisay waa iska goynayo nin baa kuu dirsanaya hadduu ku dirsan yar ay badnaato waad la imaatabo wuuba kaa gatabo ilaa xaabada engegneed dadka dabka shidanaya dadkii kaama gadanayo wuxuu kaa gataya dhaqaale ma hayo dhaqaale ma hayo aba waxaa ka mid ah xaabada markaan doonaya toddoba beri lix beri shan beri aan maqlaan waxaa ka mid ah dalka dal dhow maaha xaabadu waa iska dhammaatay jiijise qorey lihi jireen oo lasiin jiraa jirtay jiijisadii waagi waxay tageen ilaa wajeer ay tageen intan waxay tageen gaaris xaabadii waddanka ku noole xaabada waxaa jirta ay ka baxdo oo engeen ay ka gurto jiijise hore noola baxday hadda waxaa dhacday geeti qoynaa jiij oo ciiroqooyinka oo weli aanan karin inaan guranno kuwiina maxaan mataqanta intan waxaan tagnaa laabholey meel lahaa wajeer hoosteeda laabholey ninkii yaqaano
qaxootigan ku xamaasha kareetada ayaa qaarkood duruufta ku qasabtay inay ku xamaashaan gaari dameero ay dad kale leeyihiin si ay uga gudbaan xaaladda adag ay dhex dabaalanayaan qoysas badan oo qaxooti ah waa kan aabba soomaaliyeed oo ka warbixinaya qaabka ugu shaqaysto aliyirahdaa diiriya yareen saalax waxaan ku noolahay xaafadda xagadheer kareetana ma haysta kareeta dalle iskaga xamaasha kareetadan ku xamaasha kareeta dalle lacag fiican igama soo gasho waa waxaan aniga nololkayda aan ku filnayn carruurta aan dhalay waa sideed canug sideedda canug aan dhalay qorihii aan soo guray lacagtooda waa kun shilin kunka shilin uma qaybsanto neefkii lagu soo guray wuxuu rabaa raashin wax ilaahay abuurto shaqo oon helay ma leho waxaan weydiiyey ma leho yaadda waan geeyey waan tagay codsigaan geystay shaqa raashinka dadka miisaya oo isku barkay waan weydiiyey waxba boos waan ka waayey dadka hata xaawada qoriha bixiyo waan geystay waraaqan geystay codsiye waxba waan ka waayey markaygan iska taagan waxbana aan haynayn iskaga carara marka de naf meesha or meesha u roon aada haddii waxaan u fadhi karana ma laho wax faa'iido oo hadda aan ku qabana ma leh fadhina naftu ay aaminayso waayo boqol shil haddaad soo hesho canuga cabaada hidde galaaska caanaha loogu soo qaadaya inta amaad soo hesha intaas ayaan ordahay dadkan xamaalatada ah ayaa safarada ay ku doonayaan xaabada waxay ku qaadataa maalmo badan ayagoo duurka ay aadayaan xilliyadii qaar kala kulma dhibaatooyin waxyeello u geystaa nolosha adag ee qaxootiga ayaa waalidiin badan ku qasabtay inay ku xamaashaan gaardameerka ayagoo aan shaqadaasi aan ka helin dhaqaalo ku filan waa kan maxamed jiirow oo arrintaasi ka hadlaya nolol xumaan ku noolnahay nin maanta subaxda bixisa aad tirahda walaalo waxbaan doonaya waxbaan soo shaqaysanay si aad tirahda maanta aad qaadanay waxay ikum xalaa kun shilin ama sagaal boqol kaas kaas waad la tagto ninkii maanta aad umaato xaabadii xalaa kaab inay dhowr beri ku taagsho oo la socon waasa wuxuu ku leeyahay waabad la imaatee aaw lacagta maxaad igu keenaya oo lacagta maxaad igu keenaysaa igu keenayaa maba ka socota ninkii ana xaabada igama gadanine isqabsi fara badan dhib badan baan noo haystaa ilmihii naftood markay imaadaan aabahayna imaad markay dhahan waxyaabada lagama gadanaya ilmihii waaba iska fadhi aad waa dhaxfar reerki wixii intaad shan habeen lixii soo dhaxday cid kaa gadan male dadkiiba dhaqaale waa ka dhammaaday lacagba ma haysto mataqaantaay nolol xumadaas yaa jirta raashimadii ul qaxooti ku noolaa burkii adduun uu qaadan geedan jiray wax kula socon jira ma haysano hadda waxaa nala siyaa ama moordi laba bilood laga dheer laba bilood raashin laga dhigay ninkii loo haaf moordi oo mataqaantaa shimurid waxaa loo daanay soomaloorki ah mar walba macnaha uu iidaan ka dhintay masoo cunabo muxuuba kaa gadanayo waxa dhaqaalba maba hayabo marka nolol xumadaas aad nooga hasaa haba aatee qoryaha laaboolayaan ka keennaa markay tana waa kun iyo shan boqol kun lix boqol kun iyo shan boqol lix boqol lix beri aad ku maqan ilma kuusahayn nolol mee taas marka nololxumadaas xagga qoryaha naga hasaa dhirtii daaqta iidana geedka deegaanka ma soo goyni kartid xaggan iidana soona wajeer oo soomaali agtaan ka keenhayna dowladda dalka kenya ma ogolo in dhirta qoyan la jiro ama shaqo abuur laga dhigto waxaana jira ciidamo si gaara u ilaaliya waxyeeleynta dhirta kuwaas oo xilliyadii qaar gacanta ku dhiga xoogsatada qaxootiga ah oo dhirta ka doona deegaano ka baxsan gudaha xeryaha dhadhaab dadkan xoogsatada ah ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in wakhti dheer ay ku shaqaynayeen kareetooyinka ama gaaradameerada taas ay ku qasabtay badbaadinta qoysaskooda maadaama ay aad u yar tahay gargaarka samafalka ay ka helaan hay-adaha deeqda bixiyo ee caawiyo dadka qaxootiga ah cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
haddii aynu ugu laabanno kaalmihii heesaha waxaa idinku soo maqaan codka allah u naxariistee fanaanka shay mirab dacar
bashaar kula midaanahay ku baahbaane barbarkaaga yela qaabo bini aadam baa tahay bashaar kula midaanahay way bini aadam baa tahay bashaar kula midaanahay ku baahbaane barbarkaaga yela qaabo bishaaradii naftayday ballaanaanaxdi u galay weligay ma beeni ma labaha foglayo belbelkaniyo naartani bixisadaan ku haysiyo waa maxay badwayntani iyo baaxadoodu ku boqray habaayicin iska dhigin diraan jabin uraan la mari karin dhanna ha iska daadicin baxsaantaan jeclaayay badiyoobay awga badbaadi maanta sidii baali sidaata
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeenimo dhegaystayaal waa naga intaa waa anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
abini aadam baa tahay bashaar kula midaan